guddiga furista waddooyinka iyo banaynta hantida dowlad goboleedka puntland ayaa wadadii saddexaad oo dhowaan la saarayo laami waxa ay ka fureen magaalada boosaaso wadadan ayaa muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha duqa degmada boosaaso xasan cabdulle xasan iyo guddoomiyaha gobolka bari cabdirasaaq cali saciid ayaa ka waramaya wadadan ay fureen waxa weeye waddadii saddexaad ee bannaynteeda waddada saddexaad waa xiniiyaha waxaannu maanta balownay in la dumiyo guryaha ku jira waddada iyadoo injineer loo diray oo la cabiray oo dhinacba laga eegay wixii la calaamadiyey maanta inaannu duminno ayaannu balownay waxaana rajaynaynaa inaannu dhammaystirno insha allahu sida ugu fiican u dhammaystirno waxaan codsanaynaa dadka xaafadda deggan oo guryaha leh waddada saaran inay sida hadda ay qaarkoodba u oggolaadeen oo iyagu u furanayaan oo hawshii loola qabanayaan inay u sii wadaan kuwa kaleeto aanaa weli gaarinna sidaasaanu u sheegaynaa waxaan rajaynaynaa inay iyaguna diyaargaroobaan hawshaas horumarka ku salaysan ee bilicda iyo qurxinta magaalada iyo bannaynta waddooyinkaa inaynu si wada jirah isugu tagno hawshaasna aynu ka midha dhalinno insha allah aad iyo aad baan uga mahad celinaa kuwa dumiyey kuwa dumin doona kulliba annaguna diyaar baan u nahay waana siyaasadda dowladda puntland ee madaxweynahu uu hogaamiyo mudane siciid cabdulaahi deni in boosaaso la qurxiyo loo furo waddooyinka laamina loo saaro raxmaan raxiim maantay oo ah kowdii abriil labada kun saddex iyo labaatanka waxaannu ballownay waddada martaxerta waddadan muddo wadda xirrayd weeye oo isu wada dhow iyo guryo madaxa iskula wada jira ilaahay mahaddiis weeye dadkii waddada degganaa waxay la shaqaynayaan in guddiga loo xil saaray bannaynta waddooyinka iyagaa guryihii duminaya iyagaana la shaqaynaya aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin waddooyin kalena waxaan ka rajaynaynaa sidaasi la mid ayna uga qayb qaataan qaar ka mid a bulshada magaalada boosaaso ayaa si wada jira u soo dhoweeyey waddadan la furay si loo saaro laami xalakan oo aannu maanta joogno madaxda kala duduwan oo sharafta leh oo wanaagsan mashruuca ay wadaan oo waddada ah wax lagu farxo weeye waannu soo dhowaynaynaa boqolkiiba boqol baannu soo dhowaynaynaa tan labaad waxa weeye waddadu waxa weeye wax qaali ah oo aad u wanaagsan raalli baannu waxaannu ku nahay wixii ay madaxda iyadu ayna farto baannu raalli ku nahay haddii aan nahay waddada xiniinyaha ama waddada maxaatay xerta iyo halkaa dhexdhexaadka ah
annagu waxaannu nahay shacabka uu meesha aannu taagan nahay waddada xiniinyaha ilaa xerta ilaa sayladda waan u malaynayaa inay ku jihaysan tahay waddadaa dadka deggan baannu ka mid nahay weliba mas-uuliyiintoodii waxaannu nahay xaafadaha guddoomiyeyaashoodii markaannu metello xaafadaha waxaannu u warhaynaa cid kastaaba inay raalli ku tahay oo ay aad u soo dhowaynayso waddadu ayna tahay wax loo baahnaa waagii horeaan u jeednayoo maaluu xagga barigae aad nooga marmari